إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sanadda hornimadan waxaa ka mid ah ciidamo kenyaata ayaa dhimashay dhaawac noqday kadib markii lala qarxiyey gaari ay saarnaayeen oo marayay gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato xaflad lagu sagootinayay arday dhammaysatay waxbarashada maxadka qordoba ayaa ka dhacday magaalada jilib ee walaayadda jubbooyinka askari ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay duleedka magaalada muqdisho ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay xalay dagaal ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka shalaanbood ee gobolka shabeellaha hoose weerar ayaa waxaa lagu qaaday firisin askarta koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay dowladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa waxa ay doonayeen in muqdisho ay derbi ku wareejiyaan oo loo yeelo albaabo laga galo lagana baxo goortii la doonana la xiro sida guri oo kale cabsi awgeed inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegsayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamo kenyaata ayaa dhimashay dhaawac noqday kadib markii lala qarxiyey gaari ay saarnaayeen oo maray gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato kamiinka ayaa ka dhacay duleedka deegaanka ilille oo hoostaga degmada mandheera oo ka mid a dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato weerarka ayaa waxaa lagu gubay gaari kooyal ah waxaana lagu dilay ugu yaraantii saddex ka mid ah saraakiisha dowladda kenya halka ay ku dhaawacmeen siddeed askari taa waxay ka dhigan tahay in kow iyo toban ka tirsanaa askarta kenya oo saddexu saraakiil tahay ay dhimashay dhaawac noqdeen sidoo kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay xalay weerar ku qaadeen deegaan la yidhaahdo ogaraale oo hoostaga degmada tarbaja ee gobolka wajeer ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxaa si buuxda ay ula wareegeen deegaanka iyagoona halka ku dilay askari ka mid ahaa maleeshiyaadka loogu yeero homgard ee soomaalida ah ee kenya ay tababaratay una shaqeeya sidoo kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay gebi ahaanba burburiyeen shirikadda safaricom qaybteeda ku til deegaanka la weeraray horey dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysto weeraro sidan oo kale a uga dhacay askar badan ayaa lagu dilay iyadoo kuwo kalena lagu dhaawacay askari ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu dilay magaalada muqdisho warka iyo warar kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay fuliyey howlgallo kala duwan oo lala beegsaday shisheeyaha iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka banaadir rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gobolka banaadir ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen deegaanka tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada muqdisho waxay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan lagu dilay tabeelaha sheekh ibraahim waxaa lagu magacaabi jiray sabriye mukhtaar buule howlgallada qorshaysan ee lagu beegsanayo saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka ah ayaa kusoo badanaya gobolka banaadir kuwaas oo ay fulinayaan rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab habeen hore ayay ahayd markii degmada dayneyle gaar ahaan xaafadda warraaliska lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo qori oo ku hubaysnaa ay ka qaateen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee halkaa ku qaarajiyey dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xal dagaal toosa ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin deegaanka shalaanbood ee hoostaga magaalada marko halkaas oo xero ciidan ku leeyihiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ka socda waddanka ugandha dhawaqa rasaasta oo ku hoobanaysa dhufaysadii ciidamada ugandheyska ayaa la maqlayey welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ugandheyska xala lagu weeraray shalaanbood inta uu la-egyahay dhanka gobolka bayna ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed ay kaga sugnaayeen magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamada weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa saldhigga daarfuur ee magaalada baydhabo waxaana halkaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta burbur xoogle ayaa waxau ka muuqdaa xeradii ciidamada dowladda federaalk ee magaalada buulamareer ee ku garabtiilay xerada ciidamada uganda ee dhowaan lagu dilay laba boqol oo askari oo ugandhis ah qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalk ayaa la xaqiijiyey in iyaguna weerarka ka dhacay duleedka buulamareer ay ku dhinteen weriye maxamed daahir cali suuq oo intii nala socotay ay horey u maqlayeen warbixinada uu ka soo tebinayay xeradii ciidamada uganda ayaa sidoo kale waxa uu tegey gudaha xeradii ciidamada dowladda federaalk ee duleedka magaalada buulamareer isagoo dhex taagan ayuuna ka hadlay waxa indhihiisu qabanayaan
halkan waa xeradii ciidamada dowladda ay ka deganaayeen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose xerada atmis aad bay isugu dhowaayeen iyada xataa burbur lixaad leh ayaa soo gaaray inkastoo dagaalka xooggiisa uu ka dhacay xerada atmis ee buulamareer gaari cabdibile ayaa yaala oo ka gubtay ciidamada dowladda u dhowaanaynaa gaarigan wuxuu ku gubtay xerada ciidamada dowladda ee buulamareer meeshaan waxaa la ii sheegay inay ku sugnaayeen tiro yaroo ka tirsan ciidamada dowladda durbadiiba waa ay carareen ciidanka dowladda qaar ka mid ah saraakiishoodii askarta waxay sheegeen inay ka war heleen ciidamada atmis oo xeradooda u soo cararaya taasna ay ku kaliftay iyaguna inay sii cararaan maadaama atmisba la soo jebiyey oo iyagu markuu dagaal dhaco ay u cariri jireen marka halkii ay u cariri jireen haddii laga soo cararay waa la isla wada cararay gaarigan ciidanka dowladda ayaa lahaa xeradoodu waa tanaa gebi ahaanba waa ay burburtay u sii soconaynaa gaari kaloo cabdibila ah waa tanaa laba gaari oo cabdibile ayaa halkan yaalay mid ka mid ah qorin baa ku rakibnaa gaari nuuca raaxada ah isna halkan ayuu ku basbeelay waan u dhowaanaynaa waa kanaa gaari kalena waa kanaa isna nuuca raaxada ayuu ahaa tirada khasaaraha askarta dowladda ilaa toddoba ilaa siddeed askari ayaa la ii sheegay inkastoo ay ka badnaan karaan laakiin badankooda halkan way ka carareen
xaflad lagu sagootinayey arday dhammaysatay waxbarashada maxadka qordoba ayaa ka dhacday magaalada jilib ee walaayada jubbooyinka maxamed ciise ayaa warkan faahfaahinaya munaasabad si hersare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbooyinka culimo udiin waxgarad iyo waalidiin arday iyo macalimiin ayaa ka dhacday macadka khurduba ee ku yaala degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka munaasabadan oo heerkeeda sareeyey islamarkaana ay ka khalifulayeen arday gaaraysa ilaa konton oo isugu jira gabdho iyo wiilal islamarkaana lagu guddoonsiiyey shahaadooyin ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay maamulaha macadka khurduba faraciisa jilib
ilaa hadda waxaa ka qalanjibiyey shan difcood midda maanta ay shan ku tahay difcada shanaad waa midda maanta aan u fadhino qalanjibinteeda waa afartan saddex arday toddobiyo toban wiil iyo lix iyo labaatan arday oo dugsiyeedkana waa kun afar iyo afartan iyo saddex kun afar iyo afartan iyo afar waalidiinta iyo ardadaba waxaan ku baraarujinaynaa macadka imtixaanadiisa la gelayo isdoo kasta ahaa imtixaano waxa weyaan barakafayl maaha oo meel aan ka saabsanayn shahaada ku qori doonaan debna geli doonaan kadib waxaa bandhig cilmeed soo jeediyey mid ka mid ah ardayda wax ka baranayay macadka فنحن الدفعة الخامسة من خريجي معهد قرطبة للدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية في مدينة جنب من ولاية جبة الإسلامية نبتهج ونفرح بحفل تخرجنا اليوم بعد أن كنا نغزو كل صباح إلى المعهد في سنوات عديدة وإننا نقدم جزيل الشكر والتقدير والاحترام والعرفان إلى كل من أولا الوالدون والوالدات الذين ربونا صغارا وعلمونا كبارا وأنفقوا في ذلك كل غال خفية ودهارا kadib waxaa hadlay qaar ka mid ah waalidiinta ay ardaydooda wax ugu baranayeen macadka khurduba jasaakum allahu khayr baan leenahay xafladdan quruxda badan iyo dadkan cilmi dalabka ah ee waxa weeye ay soo barbaariyeen walaayada islaamiga jasaakum allahu khayr baan leenahay waxaanan u mahad celinaynaa dhammaan walaayada islaamiga ee maktabyadeeda kala duwan hadday tahay dacwado hadday tahay tarbiyo hadday tahay walaayo dhammaan ayaan u mahad celinaynaa ardadana waxaan leenahay jasaakum allahu khayr waxaad muujiseen farxad aada iyo aada u qiimo badan waxaanu rajaynaynaa inaad insha allahu sii laba laabtaan oo aydan halkaa kaga tegin sida aada u soo jeediseen waxbarashadiinna aada u sii siyaadisaan insha allahu tacaalaa waalidiintana waxaan leenahay insha allahu tacaalaa gebagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh maxamed abu cabdalla waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka isagoo booriyey ardayda maantay xafladan gebagabada ah ee macadka ardaydan uu soo saaray loo fadhiyo waxaan leeyahay dhammaan hanii-an lakum waad guulaysateen juhdigii iyo dadaalkii aada bixiseen beertii aada beerteen miraheeda maanta ayaad guranaysaa waxaan kula dardaarmaya ardayda inay ku dadaalaan sabarka iyo dulqaadka iyo mashaqada kaga imaanaysa cilmiga barashadiisa gabdha iyo wiilalba cilmiga maantay halkan kuma eka waxaa laydinka rabaa marka inaad u sabartaan cilmiga barashadiisa waxaan kaloo kula dardaarmaya ardayda iyo dhammaan cid walba wax baranaysaba altawaaduc walxadar min alkibri walguruur macallimiinta waxaan leeyahay hanii-an lakum ilaahay ha idinka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalkii aada bixiseen iyo mirihii aada soo saarteen halkaas ka wada ayaan dhihi lahaa macadka khurdobo ayaa faracyo dhowr ah ku leh wilaayaadka dalka isagoona soo saara arday waxbarashadoodu sarrayso dowladda federaalka ah iyo shisheeyaha ayaa doonaya in muqdisho ay derbi ku wareejiyaan oo loo yeelo albaabbood laga galo goortii la doonana la xiro sida guri oo kale cabsi awgeed dowladda federaalk ayaa u taag weysay weerarada kaga imaanaya xarakada shabaabul mujaahidiin gaar ahaana gudaha magaalada muqdisho oo si joogta ay ugu dilayso xubnaheeda muhiimka ah waxaa sidoo kale sii lebadlixaadsanaysa cabsida laga qabo qaraxyo hor leh oo ka dhaca gudaha magaalada muqdisho iminka ciidamada shisheeye waxay u diyaargaroobayaan in sanadkan gudihiisa qaarkood ay dalka ka baxaan sanadka soo socda ee laba kun afariy labaatan aakhirkiisana kuwa ugu dambeeya ay baxaan arrimahaasi waxay sii lebadlixaadinayaan cabsida haysata dowladda federaalka ah waxaana iminka ay sheegaysaa in guud ahaanba magaalada muqdisho ay derbi ku wareejinayso oo ay u yeelayso albaabo kooban oo laga soo galo kuwa oo goortii la doono la xirayo islamarkaana qunfulka loo dhoojanayo wasiiru dowlaha amniga dowladda federaalka maxamed cali xagaay ayaa waraysi lala yeeshay arrinkaa ku xaqiijiyey taasi waa qorsuhu moogta wax maalin dhasha maaha maalinba waxbaa la sameynaa waxaa qorshe amni oo xasilinta caasimadda ayaa jira kaasi oo ah qorshayaal isdaba yaalla hadda facekii koowaad waan dhammaynay facekii labaad baa lagu jiraa faceka saddexaad marka la gaadho ee xayndaabka magaalada lasoo xidho markaasaa dhagaxda magaalada ku jirta oo dhan la qaadi doonaa laakiin inta ay weli ku furan yihiin magaalada wadooyin badan oo gobolada labada shabeelle kasoo gelaya ay furan yihiin suuragal maaho khatarta weli way way taagan tahay oo ma odhan karno boqol kiiba boqol waa laga adkaaday shabaab saasi darteed laakiin qorsu waa qorshe isdabeeyaaloo saddex biloodle laba biloodle saas isku daba yaala qorshaha noo degsana waxa weeyaan by december twenty twenty three haddii ilaa yidhaahda inay xamar la mid noqoto caasimadaha kale adduunka waxaan xog all means wixii ay u baahnayd oo dhanna aanu dhammaystirnay waa mahadsantahay wasiir waxaana soo gaartay war sheegaya in dowladdu ay wado qorsho magaalada muqdisho derbi ama sirar lagu wareejinayo oo magaalada loo yeelaayo albaabo kooban oo laga soo geli karo ma jirtaa waa jirtaa magaalada in siligaa lagu wada xidho oo god la qodo godka silig lagu xidho aana loo yeedho meelo ay ciidanku istaagaan iyo meelo kamarooyinku xidhan magaxa muqdisho marka loo eego caasimadaha kale adduunka maaha dhul weyn waa la xidhi karaa marka inta ay waxaana waxaana ka mid tahay farsamooyinka aan rabno in magaalada amni lagaga dhigo markaa wuu jiraa qorshahaasi waana la hirgelin doonaa dhowaan haddii la hidhaa muqdisho waxaa ku nool malaayiin dad ah waana magaalo weyn oo dhul baaxad la ku fadhisa waxaa la isweydiinayaa sida ay suuragal ku tahay in hal gidaar amaba hal derbi lagu wareejiyo iyo wakhtiga ay qaada karto oo ah mid aad u dheer waaba haddii uu suura galo qorshaha dowladda federaalka ay damacsan tahay e dad badani waxay aaminsan yihiin muqdisho iska daa hal derbiya haddii derbiyo badan xataa lagu wareejiyo inaanay joogsanaynin qaraxyada iyo weerarada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fulinayso gudaheeda taariikhda markii dib loo eego wakhtigii hore ee gumaysigii caddaa uu joogay magaaladuna ay ahayd mid kooban oo dhowr xaafadood ka kooban ayaa waxaa ku wareegsanaa gidaar waxaanay lahayd albaabo laga galo lagana soo baxo iminka halkaas ayay doonaysaa dowladda federaalku in ay u celiso magaalada muqdisho maadaama shisheeye uu joogo iyadana shisheeyuhu uu dhisay warka ka soo yeeray dowladda federaalka ee la xiriira in magaalada oo idil hal derbi lagu wareejinayo oo gebigeedba sidii guri oo kale laga dhigayo ayaa la yaab ku noqday dadka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibaddaba ku dhaqan warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan doornimadan waa inaga inta